hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa degmada jinsoor ee gobolka baay gaarsiisay diyaarado sida shixnado gargaar ah kuwa oo loogu talagala dadka danyarta ee ku nool degmada jinsoor ee gobolka baay agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma saare cali yuusuf ayaa ka warbixiyay deeqda gargaarka ee hay-addu ay gaarsiisay degmada jinsoor ee gobolka baay waxaan maanta joognaa degmadii diinsoor ee qadiimiga ahayd waxaan keennay shixnado gargaar ah oo aan diyaarad ku keennay waa markii labaad oo diinsoor aan u soo dirno shixnado gargaar ah oo diyaarad aan ku keennay waxay tiradu ay dhan yihiin lix diyaaradood saddex waxaan usoo dirnay horaan usoo dirnay maantana saddex flayt ayaan ka soo dejinay degmadan qadiimiga ah ee diinsoor runtii diinsoor baahida taallaa ma kafayso lixdaa diyaaradood waa magaalo dhinac walba go-doonka ah waa magaalo abaaraha aad iyo aad ugu nugul islamarkaana ay diinsoor ay ku calaamadaysan tahay meelaha hadda taargetka ku ah abaaruhu inay ku dhuftaan dadka degmada diinsoor degan runtii waa waa go-doon waxaa wax loogu keenaa gaari dameero dhinac kastay go-doon ka yihiin ama dhul ha noqoto ama ha noqoto cir ha noqoto hay-adda maareynta masiibooyinka iyada oo intaas og oo ka jawaabaysa baaqii ka yimid madaxdeena qaranka iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka waxa ay deg deg uga soo jawaabtay codsigii ay u soo gudsadeen maamulka degmada iyo kan madaxweynaha koonfur galbeed iyo gudoomiyaha degmada gudoomiyaha diinsoor iyo kan gobolkaba dhanka kale gudoomiyaha degmada diinsoor ee gobolka baay cismaan macalin cabdulle ayaa hay-adda sodma uga mahad celiyey deeqda gargaarka ay diyaarsiisay dadka danyarta ee ku nool degmada diinsoor ee gobolka baay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka xaqiiqdii waxaan aada ugu faraxsanahay in badan waxaan kala hadalnay baahida ka jirta iyo dhibaatada taalla ay qabaan shacabka degmada diinsoor waa ay ka soo jawaabeen hadda ka hor afar beri ka hor maalintii arbacada ahayd waxay noo keeneen laba boqol iyo afartan iyo saddex kiish halka maanta saddex falayd kale ay keeneen shalayna hal falayd ay noo keeneen markii laysku darana afar boqol iyo labaatan iyo lix kiish oo beriisa haddana dib ay noogu keeneen taasi horaan ugu mahad celinay mar labaad gudoomiyaha maareynta masiibooyinka federaalka master maxamuud macalin iyo dhammaan inta gacan ka geysatay degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa xilligan waxaa ku sugan kumanaan qoys oo isugu jira barakacyaal iyo kuwo danyar ah kuwaas oo laga cabsi qaba in dhibaata ka soo gaarta xaaladda bini aadanimo ee haysata xilligaa la joogo